فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan faahfaahinno laga helayo weeraro mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen jubbada hoose shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeya howlgalladaasi iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo saaray khasaaraha howlgallada ayaad dhegaysan doontaan weliga shabeellaha hoose oo aan ka waraysannay dagaalkii cuslaa ee saaka lagula jarmaaday xero askarta dowladda ay ku leeyihiin sabiid oo u dhow degmada afgooye ee shabeellaha hoose dowladda imaaraadka oo dowladda federaalka ka saxiixatay heshiis militari oo wax badan u oggolaanaya falanqaynta heshiiskaasi ayaan barnaamijka idinkugu hayaa muddada dhuuxa u socdo qodobbada barnaamijka waxaa ka mid a beel ka tirsan beelweynta sade oo nabadoon ku caleemo saaratay deegaan ka tirsan gobolka gado waa mar kaliyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa habeennimo axad ah kow iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijiriga ku soo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta howlgallo baaxad leh ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo shabeellaha dhexe weerarka ugu weyn ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka sabiid oo ka tirsan shabeellaha hoose inta la ogyahay sabiid waxaa lagu dilay soddon iyo siddeed askari oo ka tirsan dowladda federaalka ciidanka mujaahidiinta waxa ay gacanta ku dhigeen gaadiid dhowr ah afmadow camaliyaadka ka dhacay oo laba ahaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday afartan iyo saddex askari oo ay saraakiil ku jireen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxa ay maanta daraar cad weerareen fariisan ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka ceelbacad oo ka tirsan shabeellaha dhexe askar iyo saraakiil ayaa halkaa lagu dilay waxaana ka mid ah taliyihii ururka kow iyo siddeetanaad ee ilaalada madaxtooyada burhaan kaas oo sawiradiisa lagu baahiyey baraha internetka ciidamada maanta ku la'day deegaanka ceelbacad waxa uu xasan sheikh ka daabulay madaxtooyada waana ciidanka ilaaliya madaxtooyada ee koofi casta ciidankan ayaa lagu xoojiyey kuwa jooga gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale deegaanka ceelbacad saraakiisha lagu dilay waxaa ka mid ahaa cabdisalaan muuse axmed kaasoo isna sawirkiisa lagu baahiyey baraha internetka nin aad warbaahinta kaga soo muuqan jiray oo sarkaal ciidan ahaa lana odhan jiray ilyaas cabdulaahi filfil ayaa ka mid ahaa saraakiisha ku baxay weerarkii ka dhacay deegaanka ceelbacad oo ka tirsan shabeellaha dhexe haddaba haddaan shabeellaha hoose ku laabanno waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abdiraxmaan ayaan ka waraysanay dagaaladii cuslaa ee saaka lagu qaaday xerada fariisanka ciidanka dowladda ay ku lahaayeen deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaamu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam maanta oo taariikh ay tahay labaatanka bisha rajab ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan walaalaha maanta wuxuu ilaahay subxana watacaala ufududeeyey inay xasmiyaan laba xero oo ku taalay deegaanka sabiid oo ay deganaayeen nimanka cadowga ah ee caratuurka u ah talibiyiinta wadanka kusoo duushay walaalaha ilahi subxana watacaala wuu makeniyey murtadiin badanna ilahi subxana wataala meesa ayuu ku halaagay ilaa allah ku mahadsan waqatica daabir alqowmi aladina dalamuu walxamdu lilahi rabi alcaalamiin khasaaraha intee la egyahay marka inta aada haysaan ilaa iyo hadda dhimashada marka laga hadlo oo kale walaal khasaaraha waa badan yahay cadowga ilahi subxana watacaala meeshaas jab badan ayaa ku gaaray murtad badan oo waxawaya ummadda muslimiinta dhibi jirtay meys ilahi subxana wataala maanta wuu ku halaagay allah ka argoostay dhimashada hadda intana soo gaarayso waa ilaa soddon iyo sideed murtad ayaa meeshaas ku halaagsamay dhaawac intaan ka badanna waa jiraan weerarkan waxa uu ka dhacay meel u dhow degmada afgooye oo qiyaastii sideed kilomitr ilaa toban kilomitr u jirta muxuu idinkaga dhigan yahay ka wilaayo ahaan walaalow meesha saa sheegtay waa meel afgooye u dhow toban kilomitr meelahaasay u jirtaa deegaanka hadda weerarka ka dhacay waa deegaan dadka muslimiinta lagu dhibaateyn jiray gaar ahaan dadka beeraha qoto ayaa lagu dhibaateyn jiray maanta waxay nooga dhigan tahay cadowgii dadka muslimiinta dhibaateyn jiray nimankii murtadiinta iyo carituurku ahaa mukhaadaraadka iyo xashiishka deegaanada fasaad badan ku hayay ilaahay subxana watacala maanta inuu ka argoostay dadka kuwa dhiba jirayna maanta ilaahay subxana watacaala uu ka qabtay ayaan maogtahayy annagana waan soo dhaweyneynaa aad baan arrinta insha allah tacaala walaalihii arrintaa ku fekeray reebta ku lahaa iyo qorshahaas diyaariyey ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyo waya ee, waxaad sheegtay in ciidamadan ay dhibaato ay ku hayeen bulshada ee, islamarkaana ay kamid yihiin ee, kuwa ugu dhibaataynta badnaa ma jiraan marka wax fariimo ah oo aad u direysaan maadaama dagaal uu socdo ee, ciidamada kale ee saaxiibadood ah ee aanay weli dhacdadan oo kale ku dhicin wax fariino aad gaarsiineysaan walaalow mahadsantaha jazaaka allahu khayran kolley saa ka warqabto shabeellada hoose dhibaataynta bulshada muslimka lagu haayo aad bay u fara badan yihiin waxa ku hayana waa nimankan inta u badan ee, cadowga ilaahay subxana watacaala carituurka u ah ee kabaqaadka u ah haddii waxaa ku xisaabtamaan qof kasta oo mugtahay muslimiinta dhibaateeyo maalin un in ilaahay subxana watacaala uu ka argoosan doono sida maanta iyo kuba ka horreeyba ilaahay subxana watacaala uga argoostayba inay iyana ilaahay subxana watacaala maalin uu soo gacan gelin doono waxaan leenahay intay naf idinku jirto fursad ayaa haysataan toobada way furan tahay ilaahay subxana watacaala diintiisa usoo laabta ayaan leenahay Ee, ma ahan markii ugu horeysay oo baaq noocan oo kale aad u jeedisaan ciidamada ee dowladda federaalka gaar ahaan ka maamul ahaan shabeellaha hoose maxaa kasoo naasacadaada ee baaqyadiina ee radul ficliga kasoo baxa baaqyadiina ee, intee la eg yihiin markaad eegto ee, askarta ee kasoo goosanaysa dowladda federaalka ee isi soo dhiibeysa ee, baaqiina wax tixgelin ah ma siiyaan ciidamada dowladda federaalka way jiraan kuwa ka faa'iidaysta fursadaha ee ilaahay subxana watacaala u waafajiyay way jiraan kuwo badan oo issoo dhiibay kuwo badan waxa weyan wixii khaladka ay ku jiraan arkay way jiraan kuwo badan waxa weyan ilahi tacaala hidaayo uu siiyey way jiraan oo ummadda dhibkii ay ku haayeen intay garawsadeen ka laabtay isoo dhiibay ammaana la siiyey oo deegaanadooda maanta si ammaankooda joogo oo bulshadooda ka dhex shaqaystay way jiraan xataa kuwa waxa isoo dhiibay lagu soo tababaray eritrea meelahaas lagu soo tababaray oo dhexaas wilaaya isoo dhiibay marka ee, way jiraan kuwo badan oo ka faa'iidaysan badan oo aamin ku ah hadda ehelowooda la nool oo waxa weeyaan danahooda khaadka qabsanayaa jiro ammaan la siiyey ilahi taala ha u waafajiyey maxaad usoo jeedin lahayd ee, dadka ku dhageysanaya gaar ahaan ee, wilaayada shabeellaha hoose khaas ahaan dadka hadda kaala socda barnaamijkan tooska uga baxaya idaacadda islaamiga ee alfurqaan ee dhacdooyinkii maanta aanu ku tabinayno jazaaka allahu khayran dadka reer shabeelle hoose ee muslimiinta ah kolley maanta ummadda way kala soocantay way kala baxeen xaqa iyo baatilkana ma sinno maanta laba safa lagu kala jiraa aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili illahi waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fi sabiili daaquuti labadaas safa lagu kala jiraa maanta waxa iska soo horjeeday xaqiiqatan waa masaajid iyo kaniiso dadka waxaa leenahay dhammaan arrintaani kolley waan dareysantihiin waan aragna xaqiiqatan waan noo cadayseen waxaa la rabaa qof kasta oo muslim ah difaaca diinta iyo difaaca shareecada islaamka inuu waxaweyaan qeybtiisa uu ka qaato qabaa'ilada dhammaan waxaa leenahay haddii maanta ilaahay subxana watacaala kitaabkan koryeelidiisa dadka qaarna kor ugu qaada adna kor hoos ugu dhigaa waxaa la rabaa inaan loo kala harin qof kastana waajib ayay ku tahay marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala dadka muslimiinta inay arrintaa insha allah ku baraarugaan gaar ahaan dadka shabeellada hoose dhibaatada cadowga uu ku hayo way dareensan yihiin maanta wayna ogaayeen dadka reer shabeelles waa dad beerley u badan noloshooda boqol kiiba sagaashan beera ayay ku tiirsan tahay beeraha dhibaatada ugu hayeen waxa weeyaan nin kasta uu ogyahay dhulkii ay fasahaadiyeen beerihii dadka dalagyada ay kasoo ogyihiin xashish lagu beeray dadku ay ogyihiin marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala ilaahay ha idin barakeeyo dadka waxaa la rabaa inay arrintaas insha allahu tacaala ay u diyaar garoobaan dhammaana laga wada qayb qaato qof kasta oo muslima waxa weeyaan waajib ka saaran shareecada islaam waajiba ka saaran shareecada islaamka inuu difaaco intaas ayaan dhihi lahaa ilaahay subxaana watacaalana xaqiiqatan waana kusiiya cadowga jabtiisa waa aragteen wax badanna usoo joogteen wayna jabi doonaan dadka muslimiinta ayaana leh cirib dameedka intaas ayaan dhihi lahaa dadka muslimiinta ee ku nool gobolka shabeelle hoose فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي idaacadda islaamiga heel furqan ayaad dhegaysanaysaan waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa dowladda imaaraadka carabta ayaa heshiis ka saxiixatay dowladda xasan sheekh heshiiskan ayaa ka kooban dhowr qodob waxaana ka mid ah in imaaraadka ay joogi karaan oo ay ka howlgeli karaan gudaha dalka sidoo kale imaaraadka waxa uu gudaha dalka soo gelin karaa agabka iyo saanad ciidan hub iyo rasaas imaaraadku waxa uu ka qayb qaadanayaa baa la yidhi baarista iyo xog ururinta waxa loogu yeeray argagixisada iyagoo sidoo kale beegsanaya ganacsatada soomaaliyeed dowladda ayaa ogolaatay in imaaraadka xarumo ciidan uu ka furan karayo gudaha dalka haddaba cabdulaahi cali oo ah siyaasi falanqeeya umuuraha soomaaliya ayaa soo akhristay waxaa lagu tilmaamay heshiiska amni ee dhexmaray dowladda federaalka iyo imaaraadka carabta waxaana wax ka weydiinay qodobada ku xusan heshiiska ugu horeyn laakiin waxa uu ka waramayaa waxa ay yihiin imaaraadku bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay idaacadda alfurqaan waxaan horta u gudagelaynaa dowladda la yidhaahdo imaaraadka inta aan su-aalaha kaaga jawaabin horta waa dowlad caynkee ah qaab noocay u shaqaysaa ma dowlad ayadu madax ba dowlad la xukumo oo lagu shaqaysto oo dad kale hoos tagto marka horta dowladda waxay ku shaqaysataa ciidamo afka qalaad lagu yidhahdo mercenary ama calooshaqaystayaal oo u badan ciidamadii maraykanka oo maaragtay ka ritaayaray shaqada ama howlgab shaqada oga dhacdo horta ciidamadaas ay soo arurisaa iyo ciidamo kale oo waddamadan ay ka keento oo la yidhahdo latin america ayay suubisaa marka ciidamadaasa la shaqaalaysiya marka la shaqaalaysiiyo oo lacago xoog lala geliyo markaasi waxay fuliyaan danaha maraykanka iyo yuhuudda ayay fuliyaan sidaas horta ciidan ama dowlad ay leedahay oo ayagu ka shaqaysta ma aruursa u keenay waxayna qaabilsan yihiin oo adduunka u qaabilsan yihin inay dadka dilaan oo assassination ah marka maxamed daahirow nimankaas horta ciidamo noocaasi ayagu leeyihiin oo meel u jooga ma jirtee waa ciidamadaas dowladaha hore u shaqayn jiray oo lasoo aruriyo waxaana loogu talagalaa ciidamada caynkaasa inay dadka muslimiinta laayaan iyo kuwa aan muslimiin ahayn oo qofkii ka hor yimaada danaha maraykanka ayaa horta ciidan u ah dowladda maaragta imaaraadka ayaguna waxay fuliyaan arrimaha ay nimankaa gaalada ay subiyaan marka waa shaqeeyaal loo sii shaqaynaya weye waxaad la socotaa in waddanka falastiin nimanka ku taagan oo heshiiska la galay oo ay ku qaateen lacago badan iyo diyaarad badan ay ku qaateen inay gadaan oo dowlad aysan noqon weeye niman nooca weye marka horta niman nooca u shaqeeya weye oo niman ayagu toosa maaha inta badanna waxay fuliyaan howlaha ay maaragtay maraykankii ay leeyihiin iyo yurubiyaanka ayay fuliyaan iyo yuhuudda wax marka soomaali dan ugu jirta maaha cabdilaahi markaan u imaanno heshiiska ay gaareen dowladda federaalka iyo imaaraadka carabta oo ah heshiis militari dhowr qodob ka kooban nuxurkiisa ka waran noo dulmar bal horta wax soomaali la yidhaahdo oo dowlad la yidhaahdo meeshan oo dowlad dadka matasha ma joogto waa niman lacag bay qaadanayaan wax waddan soomaaliyeed ama dadnimo soomaaliyeed niman ka fakirayo ama ciidan ay tababarayaan loo keenaya maaha nimanka wasiirada isku magacaabay oo aan dhegeystay oo aan qaarna ka akhriyay qoraalka lacag ayay ku shaqeeyaan marka haddii lacag la siiyo lacag aad u yar bay waddanka ku iibsanayaan niman hadda tala ka go-dana ma aha nimankan kaleetana waa san hore ugu soo sheegnay marka labada qolaba qole u shaqeeyaan kuwan dowladda soomaaliya matalana waxaa weeye niman qol ku xiran oo loo soo yeeriye wax loo soo yeeriye oo loo sheegay unbay saxiixayaan maya niman ama soomaalinimo iyo dadnimo iyo dowlad iyo haykel dowladeed meesha ka jirta maaha qodobada inta badan waxay ku saabsanaayeen in ganacsatada soomaalida lacagtooda iyo hantidooda la xaalaysleysta ayaa horta meesha kow ka ahayd qodobada kale oo aadka ugu yaabka badnaana waxay ahayd in ay waddanka dhahaan argagixisaa joogta oo ummaddii soomaaliyeed mid al-shabaaba iyo midaan al-shabaab ahaynba argagixiso lagu soo koobay waxaa aniga iiga baxay oo aan aan isiri ama qof walba oo qodobada akhriya oga bixi karo in ay wax macnaha ay suubineen oo keliya ay ahayd in ummadda soomaalida ay halkaa joogta hantidooda la banaysto khayraadkooda la banaysto waxaan kaloo ugula yaabka badnaa oon ku arkay waxay ahayd in imaaraadka iyo murtasaqadiisa calooshshaqaysiisha meesha joogaan ay soomaaliya meesha rabaan ka tegi karaan loo fasaxay cidday rabaan ay dili karaan cidna aan dembi weysan intaa iyo kuwo kaloo hadeertaan baan meesha ku koobi karin baa iga baxay ma garata waayahay marka heshiiska sida ku cad een dowladda federaalka waxa ay ogolaatay baa la leeyahay ilaa dhowr qodob oo laga saxiixday dowladda federaalka marka maxay ku bedelatay oo helaysaa yow wax bedel iyo dad isku dhiga iyo meesha wax balancy amase maaragtay barbardhac la yidhaahdo meesha ma jirin ninkan wuu baryo tegey wuxuuna ku baryo tegey isagaa horta nimanka raadsaday ninkan xasan sheekh la yidhahda raadsaday dowladda dhan oo soomaalida la sheegaya dadku inaysan u fiirsan baa laga yaabaa wasiirka gaashaandhigga ayaa meesha ka hadlay markii waddan la saxiixayo sharci ahaan baarlamaanka ayaa marka koowaad la mariyaa waxaan ka hadlaynaa ummadaha caadiga iyo dadka jiraan ka hadlaynaa oo nool oo dalalka ah marka nin wasiir gaashaandhig ku magacaaban ayaa waddanka heshiiskii la galay masiirkii ma aha marka ayagu wax ay raadinayaan ma jirto horta nimankan lacagay arursadaan waddanka niman ka naxayamaha saan hore kugu soo sheegay lacagahaasaa la siinayaa haddii ay lacag helaanna waddanka dhan waa iibinayaan marka wax ayaga ay meesha ka faa'iidayeen ma jirto wax soomaalida dhanna u jirta ma xoogaa yar baa la siiyaa jeebkooda gashaa xoogagaas maaragtay sandareeradaas ay maaragtay ay ka faa'iidayaan niman soomaali iyo dowladnimo iyo dhulha noola dhisay iyo ciidamaha noola tababaray iyo maaha wax dhanna saan kuu sheegay macaal imaaraadka macaal waxoo dhan waa shaqaalayaal u shaqeeya nimanka yuhuudda iyo maraykanka ma garata waayahay heshiiska in waxaa ka mid ah in arrin khatarteeda leh oo maalmahan dowladda federaalka faraha ay kula jirtay oo dhaqaalihii ummadda ah iyadoo imaaraadka carabta la leeyahay waxa ay kaalin ka qaadan doontaa wax lagu tilmaamay la dagaalanka maalgelinta argixisada imaaraadka waxaan ognahay in dhaqaalo badan soomaalidu halka ay ka yaalaanoo ganacsato badan ayaa wax ka soo iibsada makuu muuqataa in arrinkan uu si gaar u saameyn karayo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada dabcan walaal waa su-aal meesha ku jirta oo aada u muhiimsan dee waxaa horta loo degiyo damleeyahay oo meel walba loo aadayo waa dhiigga ummadda soomaaliyeed iyo ganacsiga ummadda soomaaliyeed xoolahooda waxaan ayaan dhaweyd maqlaynay in lacago badan la xalaalsaday ayagoo imaaraadba aan ku jirinoo dowladdan hadda xasan sheikh uu horboodayo ay dad badanoo masaakiina lacagtoodii iyo hantidooda qaateen ayagoo adeegsanayo argagixis ay ama la shaqaystaan ama waa argagixis ayaga naftirkooda marka lacag badan baa ummadda soomaaliyeed ka taala imaaraadka nimanka imaaraadka taariikh ahaan soomaalida keliya ma ee waxay dhaceen wadamada islaamka oo kale ay soo dhaceen dad badan baa xabsiyo ugu jiro dad badan bay dileen oo asaasineed gareeyeen marka waxa la qariibsan kara lacagaha iyo hantida ninkii wax yar ugu jiraan ama uu kala cararo ama uu ka fegjignaado calal cumuumna waxaa loo jeedaa oo loo socdaa wax kale ma aha waa khayraadka waddanka oo ay caddaysteen ayagoo ka ah wakiil nimankan hore usoo sheegnay mar kuwaan soomaalida walaal ay waxba lama weydiin karo saas darteed hantidaas waa la dhacaya kow iyo laba waa la dhacaya ciddii difaacileed unbaa in isweydiiye mooye hantidaas waa la dhacaya waa la qaadanaya waana la bilaabay ma garata dowladdan hadda jirta tii ka horeysa farmaajo waxay xiriir iyo cilaaqaada lahayd qatar imaaraadku waa isku xumaayeen xasan sheekhna waxaa la leeyahay imaaraadka ayuu xiriir toos ah la leeyahay oo iyaga ayaa maalgeliyey dowladaha marka soomaaliya loo soo dhisayo ma dowlado shisheeye bay u shaqeeyaan mise waxay u shaqeeyaan ummadda soomaaliyeed marka aad eegtid xiriirka ay la leeyihiin dowladaha maya walaalle waxaan wax dowlad iyo wax xataa dowlad u eg ay ku shaqa leeda ma aha waa la socotaa soomaalidu dowlad ma aha dowlad waxaa ugu dambeysay lixdii bilooda maxaakiimta ugu dambeysay nimankan intooda badan horta dibaddii ka yimaadeen dee haykel dowladeed iyo nidaam dowladeed iyo kala dambeyn meesha kama jirto niman ku urursan weeye namber afar iyo aan dhaafin meesha madaxtooyada nin walbana dembiil buu wataa weyn oo ballaaran oo lacag inugu guri doonaya dowladihii ka horreeyey ama wixii dowladda ku magacawnaa waad ogeed anigana waddanka markaaga anaa ku siinaya kaala cun oo khayraad ka qaado oo la bax inay dhahaan nidaam dowlad hadda iigamana madaxweynehoo kale ayaa niman la soo heshiiya waddankay gacanta u geliyaan khayraadkayna siiyaan ugu dambayntii cabdilaahi n heshiiskan ka waran maxaa kala gudboon ka hortegiisa iyo fashilintiisaba ummadda soomaaliyeed oo sida muuqta uu dhibaato u horseedi doono maadaama imaaraadka ay dhibaatooyin badan ka soo geysteen dalal dhowr ah sida waddanka yemen oo maleeshiyaad ay ku leeyihiin maxaa ummadda kala gudboon nimankan waxaa weeye imaaraadka horta ciidamada ay tababartaan waa soddon kun labada kun iyo sagaal iyo tobankii nimankan sheegta xuquuqal insaanka ama human rightska la dhaho oo ayaa ka hadlay waxay sheegeen inay adduunka dhibaato badan ku hayaan waxaana fangareeya oo horta ka dambeeya waa maraykanka saan hore kugu soo sheegay waxayna u qaabilsan yihiin wax allaale wixii yuhuudda iyo maraykanka danooda ka hor imaanaya in la dilo qof kasto ma aha inuu yahay xataa qolyahan islaamiyiinta loogu yeero ma aha inuu maarata qof kala yimaado qofka xataa ka hor yimaada danahooda horta waa dilayaan marka soomaali waxay usoo kordhinayaan horta waa dil iyo dhac iyo xarig iyo hantidooda labooba ayay soo kordhinayaan soomaalida waxaa kala gudboon horta inay soo bannaan baxaan oo ay bannaanka iskugu soo bannaan baxaan nimankaana dhibaatada ay waddanka keeni doonaan haddaan hadeertaan laga tashan wax alla waxa meesha jooga macaal kuwa afrikaanta iyo kuwan kale iyo nabad ilaalinta loogu sheego waa nimanka ka liita mudanna in ayaga marka hore number one laga dhigo ama ooliyaadka laga dhigo waxaa weeye waa niman saad la socotay dekadihii soomaaliya way qaateen tii boosaasay qaateen berberay qaateen kismaayay qaateen muqdisho oo waa hore la qaatay hadday qaadanayaan dhibaatada xataa turkiga waxaa la socotaa afgembi ka dhici jira labadii kun iyo toddobiyo tobanka nimanka ka dambeeyay ahayn wax marka soomaaliya ay u hayaan ma jirto oo aan ahayn sidai aan hore usoo sheegnay ummadda soomaaliyeed ee aniga i maqlaysa ama codkayga uu gaaraya waxaan u sheegayaa nimankaa ama siyaasad ha la iskaga dhiciye ama xabad ha la iskaga dhiciye in laga hortago haddaan laga horteginne waxaad arki doontaa soomaali badanoo ooyeysa oo hantideeda baa la dhacay kanaa la dhacay waa la yimid marka hadday qabasho leeyihin ha la iska qabtaan le ma garata
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي munaasabad nabadoon ay ku caleemo saaranaysay beesha cismaan maxamed oo ka tirsan beelweynta sade ayaa ka dhacday deegaanka fafax dhuun ee wilaayada gado beesha reer cismaan maxamed ayaa dooratay nabadoonkan oo ku hogaaminaya ku dhaqanka shareecada islaamka ugu horreyn waxaa goobta laga akhriyay bayaan ka soo baxay beesha dooratay nabadoonka ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha cismaan maxamed wilaayada islaamiga ah ee gado waxay dowro socotay toban iyo shan maalmood ugu qabatay deegaanka faafaxdhuun waxgaradka iyo odayaasha beesha reer cismaan maxamed dowladdaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo gaargaar ah kuwaasoo looga arrinsanayay masiirka beesha reer cismaan maxamed shirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobadan soo socdo kow beeshu waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda lamber labo beeshu waxay qaadatay garab istaagga jihaadka iyo mujaahidiinta naf iyo maalba sidoo kale beeshu waxay dooratay nabadoon cismaan aadan axmed oo ah nabadoonka guud beesha cismaan maxamed kaas oo ku hogaaminaya ku dhaqanka shareecada islaamka in sha allah lamber afar beeshu waxay baraa'a taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta ugu dambayn beesha reer cismaan maxamed waxay mahadcelin ballaaran u celinaysaa allah mahadda alle kadib sidoo kale waxay u mahadcelinaysaa walaalaha xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee gado sidoo kale beeshu waxay u mahadcelinaysaa marti sharafta kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirkan taariikhiga ah sidoo kale waxaa kelimad goobta ka jeediya waxgaradka beesha reer cismaan maxamed ikhwaani annagu go-aankanaga waa kii warqadda bayaanka lagu akhriyey oon been aanna ka sheegayn ikhyaare waxaa ognahay jihaadka inuu yahay rugniga saddexaad oo ilaahay uu nagu waajib yeelay qof kasta oo muslim ah oo mukalifa ilahay uu ku waajib yeelay baan ognahay sida iyadahaan u qaadanay bayaankii aan soo saarnay yaanan maxay ahayde yaan ku dhaqmaynaa insha allahu waxaan ka soo horjeednaa wax allaale wixii shareecada islaamka ka hor imaanayaan ka soo horjeednaa waxaan kaloo on rabaa inaan ugu bishaarayo muslimiinta annaga nagama soo bixi doonaan dad baa hadda la aruuriya gobollada dhexe iyo waxaasaan ku maqlaayay galguduud iyo meelahaasaan ku maqlaayay niman layahay macawisley iyo dad la aruuriyay waxaas waxaan idiin ballan qaadaynaa annagoo ah odayaasha beesha cismaan maxamed hal qof oo macawisley inuusan ka soo bixin beesha cismaan maxamed dib dambana uma arkaysaan horeyna uma jirin insha allahu tacaala waxaan leenahay markaan naqiibkanagiina baan la dardaarmayaa oo ah midka aan ka codsanay ilaahay subxaana wa tacaala inuu waafajiyo asagana aan ka codsanay inuu nagu hogaamiyo shareecada islaamka iyo sunnada rasuulka nebi maxamed salawatullahi wasalaamuhu calayhi waxaan ka codsanaynaa walaayada gobolka gade iyo islaamka o dhan iyo noqobada fadhido waan doorannay waan la nimid waana taageersannahay in nalala qaato oo lala shaqeeyo qofka haddaan lala shaqayn waxba ma taraayo shaqadiisa wixii laga doorta waxba ma taraayaan noqobadaan ka codsanaynaa walaayada gobolka oo waaliba uga horey waan ka codsanaynaa in lala shaqeeyo beesha cismaan maxamedna waxaan ka codsanayaa jihaadka iyo ummadda soomaalida muslimiinta inay naf iyo maalba la galo istaagaan beesha xoolaa u tuuran geeli baa tuuran arigii baa tuuran loodii baa tuuran jihaadkaan u haynaa wasalamu calaykum raxmatullahi barakatuh
beesha cismaan maxamed kulankii waxaa ka soo baxay inaan ku dooranno naqiib ama nabadoon sidii loo dhigaba beesha cismaan maxamed qof maqan iyo qof jooga ay aqbaleen kuna qanacsan yihiin loona doortay inuu shareecada islaamka qabiilka uu ku hogaamiyo annagan aan ku aqbalnay intaasaan isku aqbalnay intaasaan ku doorannay intaasaan raalli ka nahay haddana ijmac waxaan ku nahay shareecada islaamka inaan garab istaagno ninkaan u dooranayna uu wambarka noogu fadhiyo xarakada shabaab iyo almujaahidiin iyo wixii diinta islaamka taageerayana aan gacan ku siino intaasaanu qaadanay intaasaan ku soo dhoweynayaa waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh intaasi kadib waxaa hadalka la siiyey nabadoon ibraahim maxamed cigaal gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka gado أولا الحمد لله الله سبحانه وتعالى بان مهدو علينا انت بعد قد وحان هدنا مهدو علينا هي حركة المجاهدين والشباب وسي جود برنامج كانوا قاعدتي لها صوماليات اي مسلمين تا ان لم يدايو بقنا الله سمعيه هقاميال دين الله سمعيه وقان جود وحركة المجاهدين والشباب كيمت صوماليا ودن عرتها وكجرتها وانا بقى الاسلام waxaan leenahay jazaakum allahu alkhayr ilaahay xarakada ha barakeeyo amiirkeedana ilaahay subxaana wa tacaala ha xifdiyo umuurada oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa toosnaan xaqa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku sugo beesha cismaan maxamed hogaamiye beeleed isla markaasna hogaamiye dhaqanna soo dooratay saas oo kale waxaan leenahay jazaakum allahu alkhayr ilaahay ha idin barakeeyo allah inka ajirsiiyo ujoodka aad lahaydeen oo rasmiga ah oo maartay ficilkeedii qowlkeedu uu idinka muuqdo ilaahay subxaana wa tacaala ha idiin dhaqangeliyo hogaanka aad doorateenna ilaahay adinka iyo annaga iyo islaamka o dhan ba allah nagu anfaco waxaan leeyahay codsigii aada soo joodiseen oo ahaa hogaanka diineed aan doorannay ama nabadoonka beesha cismaan maxamed isla markaasna ka mid a nuqabada walaayada islaamka ee gedo nala qaata aad tiraadeen waa idinla qaadana hogaanka waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan kaaga baryaynaa sugnaan waxaana kugula daardaarmaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inaad ka baqdo mas-uuliyadda laguu dhiibtayna aada ilaaliso mas-uuliyaddu waa ammaano ammaanyadana nabiga caleyhi salaatu wasalaam in la dayaco wuu diiday marka ammaanada in la ilaaliyaa la rabaa ammaanada waxaan kugula dardaarmaynaa ammaanada inaad ilaaliso naftaada maalkaada ehelkaada ciddii ku dooratay islaamka diintaada sharaftaada cirligaada meel aad taagan tahay ama adigu aada fadhido ama aada joogto ama taladaada iyo carabkaadu gaaraan waxaa weeye islaamka yaan loo soo marin cadowna yuusan ka imaanin hogaanka waxaan kula dardaarmaynaa in maaragtay beesha midnabadeedii iyo cadaaladeedii iyo islaamka o dhanba inuu ku dadaalo walaalayaala waxaan inka codsanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeye meesha la yidhahda baar dheere oo aada maaragtay deegaanka u tihiin tilaabo muhim ah inaad ka muujisaan waa cadaro inaad in la yidhaahdo ree cismaan baar dheere waagi maxay ka sameeyeen beelaha yaa dhaqanka fiican waa laysaga daydaa moogta inta qof wanaag jidaysay inta nin istishaadiye gashay waxaan rabnay cadowgaan baar dheere degan oo madowga leh oo caddaan kale oo gaala soomaaliga leh in wacadaro aad ka muujisaan oo wax cad oo maaragtay islaamka ku diirsado waxaa la rabaa beesha cismaan maxamed inay maaragtay baar dheere wacdaro ka muujiyaan wax weyn oo looga daydana waxaa weeye ay meesha ka keenaan jazaakum allahu alkhayr ilaahay ha idin barakeeyo intaasaan kusoo gabagabaynayaa haadaa wabilahi towfiiq nabadoon cismaan aadan maxamed nabadoonka guud ee beesha cismaan maxamed ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو وحان أم هذا علينا يا الله سبحانه وتعالى يا نقد قيد المسلمين ونمعوين فربض مسيح وحان قالوا أم هذا علينا يا ولا يدا إسلامي يا قبل كجدو وحان قالوا أم هذا علينا يا باشا اسماء محمد وحان قالوا المرة بعض أم هذا علينا يا باشا اسماء محمد وإي دورتي in aan ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka beesha cismaan axmed waxaan ku celinayaa shareecada islaamka ku dhaqankeeda ood ii doorateen inaan idinku hogaamiyo diyaar ma u tihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo xiray sheekh aadan sahl abuturaab weliga wilaayada islaamiga ah ee gado بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين إخواني في الله وحنون ما أدعينا الله سبحانه وتعالى ونعم كيسة ترضى بدن نسيي إن هو قلديستي نعمة الإسلام والإيمان نعمة الجهاد في سبيل الله بعد الله سبحانه وتعالى وحنون ما أدعينا إياه xafladan qiimaha iyo qaayaha badan dadka ka soo qayb galaya culimmada iyo cuqaasha nuqabada yani waxaweye beeshii reer cismaan ama cismaan maxamed ee xafladaan lahayd dhammaan waxaan leenahay wajazaakum allahu khayran allah subxaana wa tacaala dhammaantiin miisaanka xasanaadka ha idin saaro intaa kadib ikhwaani fillaah xafladani aynu hadda u fadhino maanta waxay la mid tahay xafalaadkii hore ee soo socday wilaayatulislaamiya algado ka socod jiray ama si guud wilaayaadka islaamiga xafladaha ka dhaca ee nuqabada lagu duubo ayay ka mid tahay wilaayadeenna gadana runtii qaybo badanna waa soo marnay kuwo badan oo kalena waa noo dhimay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ilaahi subxaana wa tacaala inuu noo dhammaystiro ayaan rajaynaynaa insha allah runtii xafladani xaflad qiimo badan weeyaan beesha reer cismaan ama cismaan maxamed ayaa xafladan dhigatay si guud ikhwaani fillaah waxaa muhiimaddu ay tahay oo loo duubo inta badan nuqabada ama dhaqanka loo duubo waxa weeyaan qoom jira oo waxa weeye isku duuban hoggaankoodiina mid yahay in la helo weeye markii la helo taa yacni waxa weeyaan islaamkii kulankiisii ama midnimadiisii ayaa hagaagaya waxaa hagaagaya ismaqalka beesha dhexdeeda hagaagaya waxaa hagaagaya ismaqalka yacni islaamka guud ahaan iyo gaar ahaan wilaayaadka markaa dhaqanku ay joogaan iyo beelihii ku noolaabaa hagaagaya taa ayay waxay keentaa in la dhiso waxa weeye dhaqan guud oo matelaya yacni dadka muslimiinta ee qabaa'ilka ah ee soomaaliyeed ama ma garanaysaa muslimiinta dad matala oo mumathiliina oo waxa weeyaan cadowga ilaahay subxaana wa tacaala aan ku xidhnayn allah subxaana wa tacaalana ku xidhan beesha cismaan maxamed waxaan leeyahay naqiibkii aad doorateena aada keenteen runtii nin khayr badan oo wadaada oo dhallinyaro ah weeyaan sida aad tidhaahdeen nala qaada waad soo jeediseenoo wilaayadu ha nala qaadeen aad tidhaahdeen waa idinla qaadnay insha allahu tacaala waa garabkeenna waa la shaqaynaynaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay marka naqiibka cusub waxaa ku dooratay beeshan reer cismaan ama cismaan maxamed waxayna kuu duubeen sida ay sheegeen oo bayaanka ay ku caddeeyeen kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala inaad ku dhaqdo waxaan naqiibka leeyahay waxa weeyaan waxa lagaa sugaya waxa weeyaan beesha inaad shareecada ku hogaamiso waxaa loo duubayaa naqiibkana waxa weye naqiibka aad u duuban tahay yacni dadkii shareecada inaad ku dhaqdo ku hogaamiso shareecadu mid weyn iyo mid yarba way leedahay iyo mid dhexada yacni midna inaan laga tegin taas weeye midda laguu duubay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ha kuu fududeeyo annaguna waxa weeye garab ayaan kuuguna jazaaka allahu khayr beeshana waxaan leeyahay ninkii waa duubteen naqiibkii waana noo keenteen waa idinla qaadanay laakiin waxaan rabnaa inaydan ka noqonin oo aydan ka bixinoo yacni garabkiisa aad taagnaataan inaad la shaqaysaan in loo dhega nuglaado inaan lugaha lagu dhegin annagu waa ognahay waa soo shaqaynee yacni qabaa'ilka waxyaalaha lagu yaqaano waxa weeye waa keennay keliyaa lagu yaqaanaa bes laakiin waxa weeye khayr miidhka iyo la shaqaynta yacni beeluhu waa ku yar yihiin way ballan qaadayaan yacni waa keennay shareecadaha nagu hogaamiyo waana laga baxaya waxaan leenahay marka beesha reer cismaan inay moogtahay arrintaa aynan marna ma garanaysa aynan ka laabanin siday naqiibka u keeneen inay u garab istaagaan insha allahu tacaala waxyaalaha inoogu qornaa isdaarka yacni waxaa ka mid ahaa jihaadka in la garab istaago qobaduna way ka hadleen waxaan u baahannahay yacni ficil inaan muujino ficil diinkan yaa iska leh diinka ilaah baa iska leh subxaana wa tacala isagaa soo dejiyey muslimiintaana loo soo dejiyey kitaabkan waxaa lagu soo dejiyey waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebigu diinkii isaga ahaa ee lagu soo dejiyey dhiig buu u bixiyey wuu u dagaalamay dhooshiisii qaaliga ahayd baa loo jebiyey waa la dakray adeerkii xamse a u shahiidoo loo dilay isagoo saa u dhowraya loo dilay haddaad marka yacni adigu aad tahay qof muslima nebigaagii sala allahu calayhi wasalam moxamed ahaana diinkan uu u dagaalamay lagu soo dejiyey adigu maxaa u fadhidaa marka su-aashan isweydii adigu dariiqaani dariiqii nebi maxamed ma yahay gaaladani mise waxa weeyaan gaaladan hadda inoo fadhidaa iyo gaaladii nebiga calayhi salaatu salaam uu la dagaalamayey ma laba gaalaa mise diinku qureeshtii uu nebigu la dagaalamayey iyo saxaabadii iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ma halkaasaa jihaad jihaadku ku ekaa oo jihaadkii ma la joojiyey oo aayaadkan qur'aanka ah ee inoogu yaalla kitaabka qur'aanka ma la nasakhay su-aashaas waxay u baahan tahay nin kastoo meeshaan fadhiya inuu isweydiiyo diinkan yaa iska leh muslimiintaa loo soo dejiyey waxaa la amray inay dagaalamaan allah subxaana wa tacaala muxuu leeyay waaciduu law ma stadactum min quwa wa min ribaadi alkhayl turhibuuna bihi caduw allahi yani waa lagu argagax gelinayaa argaxiso haddana ma dhaha anagu waa aaminsannaha waa argaxisaanaha run waay ayagu way sheegayaan laakiin waa dhab weeyaan turhibuuna bihi caduw allahi wa caduwakum yacni waxaa lagu argagax gelinayaa gaadiidkan iyo iyo diyaargarowgan iyo tababaradan yacni gaalada lagu argagax waa lagu laynaayaa allah marka muxuu leeyahay walyajiduu fiikum khilda yacni ad adkaan yacni waa waa inaad cunaha buurto saa yani waa inaad waa inaad muruquusto waa inaad dagaalka nimanka inaad colaad iga dhexdo waa inaad muujiso si guud marka yacni xafladdan ismaan maxamed waxaan leeyahay dagaalka gala sidaad u ballanqaadeen ha ahaato marka alwalaa walbaraa inaynu caddaysanno waxaan kusoo gebagabaynayaa yacni naftayda iyo naftiinnaba inaynu ilaahay subxaana wa tacaala ka baqno dagaalkaa socdana aynu ka qayb qaadanno mujaahidiinta walaalihin weeye hiilla idinka rabaane naf iyo maalna sidaad ballanqaadeen inaad u hiilisaan wajazaakum allahu khayran wsala allahu calaa nabiyina muxamedin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي gudaha nacaw intaas ayaan kusoo afmarayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه